halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kutubta ahdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma
sirmi mayno sifiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sifiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmi mayno
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in reer banu israa'iil looga hinaasiyey casumaadda quruumaha lagu casumay inay soo raacaan ciise masiix haddaba diidmadoodu waa wax aan joogto noqonaynin wakhti ay noqotaba waxay arkayaan in nabaaddiinnada quruumuhu ay dhab tahay oo ay quruumuhu helayaan barakada ilaah taasoo ay la ahayd inay iyaga un leeyihiin waxay haddaba tan ka dhigaysaa inay dadka ku daydaan mase ahan hinaase lala qarxo sida aayaddu ay leedahay haddaan xigashada idiin bilowno ayaannu eegaynaa kitaabkii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba haddii dhicitaankoodii yahay taajirnimadii dunida liidmadoodiina tahay taajirnimadii quruumaha kale dee buuxnaantooduna intee bay sii badin doontaa taajirnimadii haddaba ilaah dhinac ayuu u wareejiyey israa'iil haatan oo loola jeedo in ilaah aannu haatan la macaamiloonaynin markii ilaah u bilaabo inuu mar kale baab u furo ayaa waxaa soo baxaya inaanay dhibaati dambe dhex ooli doonin iyaga iyo carabta oo dhibaatida dhex taalla way soo idlaan doontaa israa'iilna cabsi kuma noolaan doonto waayo ilaah baa taasi u caddeeyey oo waxay ku joogi doonaan nabad iyo xasiloonaan waxaa ku qoran kitaabkii malaakii ee baalka kun boqol iyo konton iyo toddoba ee ahdigii hore cutubka afaraad aayaddiisa afaraad sida tan laakiinse ninkood waluba wuxuu hoos fadhiisan doonaa geedkiisa canabka ah iyo geedkiisa bardaha ah oo ninna ma cabsiin doono iyaga waayo afkii rabbiga ciidamada ayaa saas ku hadlay iminka maadaama gees u leexintoodii ay dadka nimcadii ilaah u furtay waa kuwaan yuhuudda ahayne maxay noqon doontaa haddaba nimcada dadka aan yuhuudda ahayn haddii reer banu israa'iil la soo celiyo waxay taasu noqonaysaa barako xaddhaaf ah yacquub ayaa taasi caddeeyey markii uu hor joogay guddigii kiniisadda yeruusaalem wuxuu yacquub leeyahay ilaah wuxuu quruumaha ugu yeerayaa magaciisa isla sida uu israa'iilba ugu yeedhay haddaan idinku celiyo ayaa waxaa ilaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka shan iyo tobanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan waxyaalahaasi dabadeed waan soo noqon doonaa oo mar labaad ayaan dhisi doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay oo mar labaad ayaan dhisi doonaa jajabkiisa waanan taagi doonaa si nimankii hadhay ay rabbiga u doondoonaan iyo quruumaha oo dhan oo magacayga loogu yeedho haddaba tani waa asbaabta intaan kiniisadduba jirin ay u jirtay toobadkeen quruumuhu sameeyeen waxaanay toobadkeenkaasu u dhacay wakhtigii nebi yoonis uu tegay magaalada niniweh markaasoo magaaladii oo dhan ay ilaah u timid waa run inay jireen dad badan oo ilaah u yimid maalintii bentekost taasoo bilow u ahayd kiniisadda laakiin ilaa iyo imisa ayaa masiixi noqotay maalintaasi maalintii bentekost waxaa jiray damaashaad oo waxay ahayd maalin ciid ah magaalada yeruusaalem waxaana qof waliba oo reer banu israa'iil ahi oo lab ah laga doonayey inay halkaasi yimaadaan markaana waa qasab inay halkaasi joogeen kumannaan qof oo yuhuud ah haddaba imise qof ayaa la badbaadiyey markii aan xaalka ka egno wixii la qoray waxaa maalintaasi la baabtiisay ilaa iyo toban kun oo qofood oo ku badbaaday shantii maalmood ee ugu horraysay taasina waa tiro aan badnayn marka la eego dadkii halkaasi isugu yimid bilxaqiiqa kiniisadda wax sidaa u badan ma ayan samaynin waxaanan rumaysanahay kadib markii kiniisaddu ay hawada kula kulanto masiixa in kuwo badan oo quruumaha ka mid ah ay ilaah u imaan doonaan ma ahan oo keliya wakhtiga dhibka weyn uu jiro laakiin welibana waa marka zamanku uu dhammaado quruumaha waxay geli doonaan wakhtiga zamanka oo dad badan ayaa jeclaan doona xukunka masiixa waxayna u leexan doonaan ilaah wakhtigaas waxaan rumaysanahay taas oo shaki iigama jiro haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaa waxaa habboon inaad la soo baxdaan warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan laakiin waxaan la hadlayaa kuwiinnan oo ka midka ah dadka aan yuhuudda ahayn haddaba anigoo ah rasuulkii dadka aan yuhuudda ahayn hawshayda waan darajeeyaa si aan uga hinaasiyo kuwa aan isku jirka nahay oo aan qaarkood badbaadiyo waxaa markaasi laga yaabaa in tarjumadan ay kugu caawinayso fahamka labadan aayadood waxaana markii aan toos idinku tarjumo ay leeyihiin labadan aayadood waxaan la hadlayaa kuwiinna quruumaha ka yimid haddaba anigoo ah rasuulkii quruumaha hawshayda waan darajeeyaa si aan uga dhigo dadka yuhuudda ah inay idinku daydaan si aan qaarkood u badbaadiyo marka dhanka kale laga eego ayaa bawlos wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay rasuulkii quruumaha waxaanan ku rayraynayaa taas hase yeeshee waxaan dadka ku wacdinayaa oo aan rajaynayaa in kuwo badan oo dadkayga ah ay masiixa u yimaadaan bawlos waxaad xusuusan karaysaan inuu la hadlay reer korintos oo waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos baalka saddex boqol iyo kow ee axdiga cusub cutubka sagaalaad aayadda labaatanaad sida tan yuhuudda waxaan u noqday sida yuhuudi oo kale si aan yuhuud kale u soo kordhiyo kuwa sharciga ka hooseeyana sida mid sharciga ka hooseeya ayaan u noqday aniga oo aan sharciga ka hoosaynin si aan kuwa sharciga ka hooseeya u soo kordhiyo haddaba taasina waa sababta bawlos uu u aaday magaalada yeruusaalem isagoo timihiisa xiidhay oo axdi ku jira wuxuuna sidaas u yeelay inuu masiixa dad u kordhiyo ma waxay ahayd inuu sidan yeelo maadaama uu nimcada ku noolaa marka qofka uu ku nool yahay nimcada ayaa taasu ay ka micno tahay inuu sidaas yeelo haddii uu doono markaana warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos ayaa bawlos haddana uu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaalaad aayadda kow iyo labaatanaad oo leh xagga kuwa aan sharciga lahayn sida mid aan sharci lahayn ayaan u noqday anigoo aan ahayn mid sharci la xagga ilaah laakiin sharci leh xagga masiixa si aan u soo kordhiyo kuwa aan sharciga lahayn markaas bawlos wuxuu ka dagaalamayaa dhan waliba oo wuxuu leeyahay waxaan addeecayaa un masiixa haddaba bawlos oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka sagaalaad aayadda laba-iyo labaatanaad sida tan xagga kuwa itaalka daran waxaan u noqday mid itaal daran si aan kuwa itaalka daran u soo kordhiyo dadka oo dhan ayaan wax kasta u noqday inaan si kastaba qaar ku badbaadiyo wuxuu marka ugu horrayso uu kaamilayaa xafiiskiisa ah inuu yahay rasuulkii quruumaha markii uu sidaas yeelo ayuu haddana isku dayayaa inuu walaalihiisa yuhuudda ah u soo leexiyo dhanka masiixa qaarkood waxay u soo jeesteen dhanka masiixa inkastoo aanay badneen waxyaabahan oo dhan bawlos wuxuu gudanayey howshiisan ilaahna ujeeddooyinkiisa ayuu ka hirgelinayaa yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn dhexdooda waxaan haddaba garanayaa sidii qumanayd ee bawlos u dareemay markaasuu ilaah uu ugu yeedhay isaga inuu sameeyo xaalkaas ilaah meel buu kuu hayaa saaxib adigana wuxuu doonayaa inaad wax cun ku mashquulsanaatid si aad gacan uga geysato hanuuninta ummadda wuxuu kaloo doonayaa inaad qof kala kaalmayso kaasoo hadalladii ilaah baafinaya si kastoo ay tahayba waxaad noqonaysaa maqsuud haddii aad samayso wixii ilaahaaga uu kugu yeedhay inaad samayso haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo haddii xorriiyaddoodii tahay heshiiskii dunida aqbaliddoodii maxay noqon doontaa soo noolaadka kuwii dhintay mooyaane haddaba waa wax wanaagsan inaan mustaqbalka rajo yeelanno waxaan markaasi u malaynayaa in maalmihii wacnaa ay inaga horreeyaan markii la eego fikradda dadka ayaa mustaqbalku uu madow yahay dadkuna dunidoodii way qarribeen marka la eego xaaladaha ruux ahaaneed waxaan markaasi dareensanahay inay tahay wax laga qoomamoodo sida xaaladaha dunidu maanta ay u dhacayaan haddaba dad badan oo khubaro ah ayaa waxay sawir madow ka bixinayaan mustaqbalka dunida waxaanse idiin sheegayaa haddii aad masiixiyiin tihiin inuu mustaqbalkiinnu hagaagsan yahay war maxaynu leennahay mustaqbalka wanaagsan oo ilaah uu siiyey dadkiisa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan inta ugu horraysa oo cajiinku hadday quduus tahay dee cajiinkuna wuu yahay haddii xididku quduus yahayna dee laamuhuna waa yihiin marka ay sidaan tahay ayaan idin xusuusinayaa in kitaabka afaraad ee nebi muuse oo loo yaqaano tirintii laynoogu sheegay in ilaah uu yidhi sida ku qoran cutubka shan iyo tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan oo cajiinkiinna ugu horreeya waa inaad rabbiga uga bixisaan qurbaan sare loo qaado tan iyo ka-ab ka-ab haddaba cajiinka dabcan waa kan muufada eh qayb ka mid ah cajiinka ilaah baa la siinayaa taasoo xaqiijinaysa in ilaah uu aqbalay markaana ciidda ay reer banu israa'iil u dabaaldegaan ee la yidhaahdo ciidda midhaha ugu horreeya ayaa sida xaqiiqada ah ka hadlaysa bilowga qarankan waana nebi ibraahim nebi isxaaq iyo nebi yacquub haddaba marka la leeyahay quduus ayaanay taasu ka dhignayn shakhsiyadda damiirka qofka laakiin in cajiinkaas loo soocay ilaah baa dantu ay noqonaysaa haddii haddaba midhahaasi ugu horreeya ama cajiinka ilaah loo soocay intii kale sidee la yeelayaa maadaama nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub ilaah loo soocay ayaa su'aashu ay noqonaysaa intii kalena yaa loo soocay intii kale waxaa loo soocay sidaad arkayso ilaah weli ilaah uma ayan kala dhammaanin reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadkii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ayaa waxaa ku qoran sida tan laakiinse haddii laamihii qaarkood laga jejebiyey oo adigoo saytuun dibadeed ah lagugu tallaalo meeshoodii oo aad ka qayb gasho wanaagga xididka geedka saytuunka ah ha ka faanin laamaha laakiinse haddii aad ka faantid bal ogow inaadan ahayn kan xididka sida laakiinse xididka adiga ku sida haddaba aniga iyo adiga waxaynu ka faa'iidaysannay qaranka reer banu israa'iil taasina waa sababta aanan weligay u noqonaynin mid ka soo hor jeeda qowmiyadda yuhuudda wax badan ayuu qarankaasu igu leeyahay haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba waxaad odhan doontaa laamihii waxaa loo jebiyey in aniga laygu tallaalo meeshoodii haddaba geedka saytuunka ayaa wuxuu sawir u ahaa qaranka reer banu israa'iil oo geed saytuunka duurkana waa kiniisadda markaana wax waliba ee aynu haysanno waxay ku sallaysan yihiin xaqiiqada ah in ilaah uu u yeedhay nebi ibraahim nebi isxaaq iyo nebi yacquub iyo qaranka reer banu israa'iil wuxuuna inaga siiyey qarankaasi ciise masiix oo ah badbaadiyaheenna iyo sayidkeenna haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda labaatanaad sida tan waa tahay rumaysadarradoodii baa loo jebiyey adna waxaad ku taagan tahay rumaysadkaaga ha iskibrin laakiinse cabso haddaba tan ahmiyadda leh waxa weeye in iyaga goonni loo soocay waayo waxaa sidaas loo yeelay rumaysadarridooda haddaba adigu ma hor istaagi karaysid ilaah camalladaada aawadood iyo inaad xubin ka tahay kiniisad amase noloshaada wanaagsan aawadeed waxaad ku taagnaanaysaa hal aasaas waxaana weeye rumaysadka aad saaratay ciise masiix haatanna bawlos wuu inoo digayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii uu u qoray dadkii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana ku qoran sida tan waayo haddaan ilaah u turin laamihii asliga ahaa dee adna kuu turi maayo maadaama uu ilaah badbaadinin qarankan reer banu israa'iil markii ay xadgudbeen ayaa dooddu ay noqonaysaa inaynaan innaguna badbaadneen kiniisadda haddii ay xadgudbaan xubnaheedu waxaanse rumaysanahay in kiniisaddu ay ku sallaysan tahay xeerar iyo caadooyin maanta waana kiniisadda laynoogu qoray cutubka saddexaad ee kitaabka muujinta waana kiniisadda lagu magacaabo la'odokiya waxaanay kiniisaddaasu gaaraysaa wakhtiga dhibka weyn uu imaanayo nin qoraa ah oo taasi ka faalloonaya ayaa leh kiniisadaha waxay kulmayaan maalin axad ah kadib markii masiixiyiintu ay masiixa hawada kula kulmayaan markaasoo xubnaheedii oo dhan ay ka soo qaybgelayaan waxaa loola jeedaa in kiniisadaha taasi la mid ah ay yihiin kuwa aan la kulmaynin masiixa waayo waxay ku socdaan xeerar iyo qawaaniin iyagu ay samaysteen waxaase taasi ka geys ah kiniisadda filodefiya oo haddii aan idinka akhrinno la leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka saddexaad aayadda tobanaad sida tan adigu waxaad dhowrtay hadalkayga oo aad dulqaadatay oo sidaas daraaddeed waxaan kaa dhowri doonaa saacadda jarribaadda oo dhowaan u imaanaysa dunida oo dhan inay jarribto kuwa dhulka deggan wuxuu markaasi kiniisaddan filodofiya ka badbaadinayaa rabbiga wakhtiga dhibka weyn uu imaanayo wuxuuna u furayaa albaab hadallada ilaah ay ugu imaanayaan saaxiib waxaan anigu ka tirsanahay haddaba kiniisaddaasi waxaan adigana kuu rajaynayaa sidaas oo kale kiniisaddu waa jir aan muuqan oo ay leeyihiin rumaystayaasha masiixiyiinta ah oo dhan kiniisaddaasu waa tan masiixa la kulmaysa wakhtiga hawada lagula kulmayo oo waxay ka soo horumaraysaa wakhtiga dhibka weyn uu ka jiri doono dhulka haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan dib u soo celinta qaranka reer banu israa'iil iminka waxaynu arki doonnaa in la soo celinayo qaranka reer banu israa'iil taasina ay keeni doonto in barakada ilaah ay u sii kororto qurumaha haddaan xaalkaasi idinka akhrino kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda laba iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan bal hadda fiiri roonaanta iyo adkaanta ilaah kuwii dhacay xaggooda adkaantiisaa la jirta laakiinse xaggaaga waxaa la jirta roonaanta ilaah haddaad roonaantiisa ku sii socotid haddii kaleeto adna waa lagu goyn doonaa haddaba kuwaasu waa hadallo qallafsan bawlos ayaa wuxuu quruumaha ugu yeerayaa inay dhowraan laba tusaale mid waxa weeye in reer banu israa'iilkan la diiday ay muujinayso sidii ilaah wax u ciqaabo laakiin quruumaha u soo lexday ilaah ayaa waxaa laga dulmuujinayaa wanaagga ilaah labadaas arrimood ee ilaah ayaa la doonayaa in marka hore la muujiyo maanta waxa weeye ciqaabta ilaah ee ku imaanaysa kuwa diida masiixa iyo nimcada ilaah ee ay helayaan kuwa masiixa ku kalsoonaada bawlos sawir dhammaystiran kama uusan bixinin sida ilaah uu ugu adag yahay reer banu israa'iil haddaba qisada israa'iil ee ku aadan baaba'a yeruusaalem ee ku dhacay toddobaatan sannadood kadib dhalashadii masiixa ayaa waxay tahay qiso naxdin leh walaalow yaynaan yaraysanine nimcada ilaah waa nimco laynagu siiyey inaynu nahay qoyskii ilaah aawadeed oo waxaanan taas ku helaynaa sharaf badan haddaba markaan eegno taariikhda kiniisadda oo iyadu jirtay muddo ka badan laba kun oo sannadood ayaan laga waynaynin guuldarrooyin iyo hoos u dhac xagga damiirka ah markaana yaynan israa'iil ka dhigin dad balaayo ay ku dhacday innagana kuwa quduusiin ah yaynan iska dhigin maxaa wacay waxaa qoran dhammaan way wada dembaabeen oo ay gaari waayeen ammaanta ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan iyagana haddayaan rumaysadarradoodii ku sii socon waa lagu tallaali doonaa meeshoodii waayo ilaah waa awoodaa inuu iyaga mar kale ku tallaalo meeshoodii maadaama ilaah haatan u aqbalay quruumaha aan yuhuudda ahayn ee aan ficillo ama camallo la hor imaanin ayaa hubaal ahaan ilaah soo celin karaa camalla'aan reer banu israa'iil markaana marka la leeyahay mar kale ayaa ahmiyad sare la haddaba ilaah wuxuu mar kale soo celinayaa reer banu israa'iil axdigii hore ayaa xaalkaasi caddaynaya oo waxa weeye in reer banu israa'iil ay ilaah u soo leexanayso ilaah wuxuu mar kale soo celinayaa israa'iil axdigii hore ayaa xaalkaasi caddaynaya oo waxa weeye in israa'iil ay ilaah u soo leexanayso markaana waxaad akhrisaa yeremiyah cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha saddex ilaa siddeed waxaa qoran in qidcadaasu ay ka mid tahay waxyiyada ugu wanaagsan ee ka hadlaya soo celinta reer banu israa'iil waxaa kaloo ku qoran kitaabkii zakariyah cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa tobanaad sida tan oo reer daa'uud iyo dadka yeruusaalem degganba waxaan ku shubi doonaa ruuxa raxmadda iyo baryootanka oo waxay arki doonaan aniga oo ah kii ay wareemeen oo iyana isagay ugu barooran doonaan sida mid uu ugu baroorto wiilkiisa madiga ah oo aad bay ugu murugoon doonaan isaga sida mid uu ugu murugoodo curudkiisa haddaba maalintaas waxay u noqon doontaa maalin kafaara gud waxaa kaloo ay u soo leexan doonaan ilaah iyagoo toobadkeenaya ilaahna wuu badbaadin doonaa isla sida uu inoo badbaadiyey innaga isagoo taasi ku samaynaya raxmaddiisa iyo roonaantiisa iyo nimcadiisa aan dhammaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda afar iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo haddii adiga lagaa soo gooyey saytuun dibadeed oo si abuuriddiisa ka gees ah lagugu tallaalay geed saytuun wanaagsan ah inteeba in ka sii badan kuwan oo ah laamihii asliga ahaa loogu tallaali doonaa geedkoodii saytuunka ahaa haddaba bawlos wuxuu weli sii wadaa tafaasiishiisii ku saabsanayd geedsaytuunka geedsaytuunka waxa uu u taagan yahay reer banu israa'iil oo xididkoodu uu yahay wiilkii ibraahim qaar ka mid ah laamaha ayaa la goynayaa oo qarankiina waa la diidayaa ilaah wuxuu markaasi u soo leexday quruumaha oo iyagu aan ahayn geedsaytuun laakiin ma aha inay yihiin kuwa yuhuudda hoos jooga si markaas ay u ayidaan xeerarka iyo caadooyinka axdigii hore wuxuuse ka hor dhisay quruumaha geedkii uu gooyey ee geedsaytuunka ahaa meeshiisiina wuxuu ku tallaalay kiniisadda taasoo markaasi noqonaysa ama kulminaysa yuhuudda iyo quruumaha waxaana salkoodu uu noqonayaa labadaba ibraahim oo ay ku yeelanayaan rumaysad haddii ilaah sidaas uu sameeyo ayaa taasu ay noqonaysaa macquul in lagu soo gunaanado inuu haddana geedkii u gooyey korkiisa ku tallaalo mar labaad geed saytuun si xididka iyo laamuhuba ay isku waafaqaan marka dhanka kale laga eegana waxaa loola jeedaa ilaah ma dayrinayo reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan walaalayaalow anigu dooni maayo inaad jaahil ka ahaataan qarsoodigan waabase intaas ood iskibrisaan adkaan aan dhammayn baa ku dhacay reer banu israa'iil ilaa tirada buuxda oo quruumuhu soo gasho
nasiifeeyo na samaxayo samatabaxnay samatabaxno ciise masiixa nasifeeyo na samaxayo samatabaxnay sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubkiisanaaye udbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin